meel aduu garbaaraya dhanka waqooyi kaga beegan ilaa maaqaana afartan kilomitr meelahaas ayay ciidamada amniga ee degmada garbaarey ku sugan howlgallo u aadeen afar labatanka saac aan soo dhaafnay goobahaas oo lagu tumaayay inuu cadowga ku sugan yahay marka waana laga eriyey wax hadda khasaare ah oo ka dhashay oo dhanka ciidamada ah ama shacabka ahna noolama soo sheegay duqeyn inay dhacday ayaa wararkana soo gaaraya v o eda ay sheegayaan marka wax duqeyna miyaa ka dhacay meesha
walaal ciidamadu cirka iyo dhulkaba way howlgalayeen waxaana lagu socday taargadyo oo maaragtay baar tilmaameed ah marka duqeynadaas iyo obereshonadaas intaba way jireen laakiin anagu yoolkanaga waxaa weye in cadowgana la waxyeeleeyo shacabka agagaa joogana ee laga ilaaliyo inay dhib gaaro marka obereshonadaas way jireen laakiin wax hadda khasaare ah oo dhanka shacabka ah tootali ma jiraan waa gartay maxaad ku tuhunteen meesha oo ku jiray
walaal waxaan ku tuhunnay dee cadowgu saacad walba raraaqiisa iyo meelaha uu ku sugan yahay iyo meelaha isku aruursanaya waa lala socdaa dhanka kale garbaaray waxay u diyaar garoobaysaa hanaankii doorashada oo waxay ka mid ahayd kow iyo tobankii deegaan doorasho ee dalka soomaaliya marka si marka muxuu ahay nimanka dhaqdhaqaaqyadooda iyo maaragtay hagardaabadooda loo naafeeyo ciidamada marka obereshonada noocaas ay wadeen oo howlgal ay ku jireen maalmihii aan soo dhaafnay ilaa haddana ay ku jiraan marka goobo lagu tuhmaayay inay ku sugan yihiin ama ay isugu imaan karaan unbay ahayd sidaas baana loo bartilmaameysanaya yaa wax ku noqday xataa ayaga wax soo gaarood ka warqabtaan ma jirtaa
walaal ayagu waxa weye khasaarooyin baa nagula sheegayaa gaadi gubtay iyo meelo ay ku sugnaayeen oo la waxyeeleeyey marka laakiin dhanka xagga yaga ah hadday ciidanka ahaan lahayd iyo hadday shacabka ahaan lahaydba wax khasaaraha ma jiraan hab oo aad u cafiyaysan baana ciidamada u howlgalayeen marka waxa weeye wax hadda xagga yaga khasaare ah ama shacabka oo khasaare naga soo gaaray midna ma jiraan waa garta marka duqeynta xagga cirka miyay ahayd mase dhulka
walaal dhulka way howlgalayeen ciidamada cirkana waxaa isticmaalayay diyaaradaha waxaana qayb ka ahaa ciidamada ee kumaandoosta ee gaarka ah yaa howlgalka qayb ka ahaa marka labada dhanba wuu ka socday wareeshinka ma jirtaa in ciidamada maraykanka ay ka qayb qaateen ama kuwa amisom ee jooga soomaaliya meelo ka mid a
walaal may waxaa ka howlgalay meesha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo qeybtooda kumaandooska ee loo yaqaano danab labadaas group oo isbeegsanayso macnaha iskaashanayso ayaa ka howlgalay laakiin ma jiraan wax hadda ajanabi ah oo aan kuu sheegi karo oo qayb ka ahaa wareejinadaas